sidaad warkaba ku maqlayseen ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa maanta qaaday guluf milatari oo ka dhana al-shabaab waxayna ku qabsadeen degmooyinka goobweyn iyo buulomareer ee gobolka shabeellaha hoose haddaba qadka taleefonka ayaan kula xiriiray guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidi oo isaga ku sugan buulomareer howlgalkii oo badrinji hindiya wuxuu bilawday xaluu bilawday ma garat waalalayihahda marka haddana golweyn waxaan soo marnay tuulooyin badan waxaan soo marnay maxaa ku raa tuulooyin badan golweyn ciidan baan degnay haddana buulomareer ayaa maxaa ku raha ciidankii maxaa ku radaa ay soo dhex mareen buulmareerna ciidan baa la dejiyey ao shan kilomitr ay hadda buulmareer aan guday wa waa gartay dagaalka intii uu socday wax kacaabin oo aad la kulanteen golweyn intaan la gaarin xooga armushaad waa nagu sameeyeen waxba ahayn dhinaca xeebtana maxaan ku rahdaa meesha siinay korkeeda ama jidka bartimaalka ao xooga maxaan ku raha waa isku dayeen waan soo jiray golweyn markaan kasoo baxnayna xooga waa isku dayeen aseendooyinka lijeedaha cabayaasha meelaha lisoma beeraha lisoma kadibna maxaan ku rahdaa meesha dagaal culus maxaan ku rahdaa ayay rabeen inay ku sameeyaano intays miidaaminta ku qoran maxaan ku rahdaa waa buulmareer banaankeeda iyo gudaheeda iyo banaanka maxaa dhinaca baraawa loogu baxaba saddex raac ayay ahaayeen waa la jiiray wax khasaaro aad aragtay inta dagaalku u socday khasaaro hadda waxaan arkaa laba askarin ay nagaga wactay laakiin ayaga sagaal meyd ah ayaan hadda ujeedaa iyo laba kaloo meel lagu sheegado kuwiy tobankaas oo ayaga ah ilaa shan kilomitr la cersanayo ilaa iyo hadda wax rayidahoo dagaalka wax ku noqday maya ilaa hadda waa baari haynaa koleto rayidka guryaha ay ku jiraan inta ugu badanna ayagaaba ka saaray oo yiri shalay iyo xalay ayagaa la dagaalkan dagaal laysu digay oo la ogaa ayuu ahaa waa laga saaray marka shacabkiina saaka ayagoo qaxay naga hor imaadeen inta ugu badanna beerahay oo carareen beerahay naga soo waxeen koleto hadda way soo socdaan inay magaalada kusoo noqdaan ayay rabaan odayaashii iyo dadkii xaakura dhaqanka kulli waa ayla socdeen marka wax shacab ku noqda waa baaraynaa kulleytaba wixii guri haddii dad ay ku hareen ama xoolo hadday yihiin waa soo sheegi doonaa rasaas baan maqlayaa rasaastu maxay tahay rasaastu waxay tahay niman waxaa jiray nidaamyo ku qornaa oo dhowr iyo maxaan ku rahda ka sameeya oo meelahan galay sida nolo sheegay adigu kulleyta dadka qaarna waxay leeyihiin waa laba boqol ilaa saddex boqol dadka qaarna afar boqol bay laakiin adigu waxay ahaataba waa lasoo jiiray hadda kow iyo toban meyd baan ujeedaa sagaal bay ahayn laakiin labada meyd hadda maxaan ku rabaa ujeedaa iyagana kow iyo tobankaas haata ujeedaa marka ilaa iyo toddoba kilomitr waada meeshaan xeersanayna magaalada banaanka ee dhinaca kujiwaare toddoba kilomitr dhulka waa iska taqaanaayo buulmareeraas ma gaaro arsindooyin kuma yaalaan kanaalo kuma yaalaan beere maxaa geeda camba kuma yaalaan marka waxa adugu maxaan ku rahdaa oo naga hor istaagi kara malaha saalaligeeda marka dee un ayagii waa qarishka tuur waayo waa kaara ah ka labartag iyo qoryahan small armiga waa iska taqaanaa marka saalaliga marka waa la ceersanaya marka kulitaba un ayagiia meelahaas maxaan ku rahdaa inay dhiibaan way diideen marka dee un cagtaa la marinaya nimanka argixisada wa gartay shacabkan halagsiiyey oo sharafka iyo karaamo u diiday waa garta waxaad ii sheegtay in ciidamo kale ay jiraan oo kuwa dowladda soomaaliya iyo amisom oo dhinaca xeebta marayay iyagu kuwa baraawo ku wajahnaa xaggey marayaan ciidankaas maxaan ku yidhahdaa runtii hadda badanaaba howlgalka maanta amisom ayaa ugu badan boqolkiiba sagaashan waa ciidamada amisom in niman fududeeyayaal oo ciidamada xoog dalka soomaaliya turjubaano ah umaayan hadda ciidamada xoog dalka soomaaliyeed dagaal bay ka imaan doonaan laakiin ciidankan waa ciidankii amisom keliya oo loogu talagalay macnaha beriga oo sida kamandosa loo soo tababar baraawo imisey u jiraan ciidamada imise kilomitr bay baraawo u jiraan baraawo boqol iyo masaabay noo jirtaa kullikaba baraawo maxaan ku rahdaa geed maxaan ku rahdaa hadda naga celinayo ma laha aseende naga celinaysa ma laha kanaal ma laha webi ma laha baraawo saacadda sadarada waa sigi karnaa sababtoo maxaan ku rahdaa qubka amisom ay wadato qub loo babac dhigi karo maaha nimanka argixisada maxaan ku rahdaa ku rahdaa way jabeen marka kullikaba waxaan filaya oo wax naga hortaaga ma laha kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidi oo goor dhoweyd qadka taleefonka buulamareer igu warramayey haddaba waxaan goor dhoweyto la xiriiray mid ka mida dadka ku dhaqan magaalada buulamareer oo sababo amni awgiis aan magaciisa u qarinay waraysiga waxa aan ku bilaabay xaaladdu sida ay tahay haatan iyo sida maanta ay wax u dhaceen hadda waxaa jooga ciidamada dowladda iyo amisom ayaa joogaan waayahay e bal waxaad ka warantaa marka e goormay yimaadeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom waxay yimaadeen lixdii ka hor lix saac oo maanta waayahay bal waxaad iiga warantaa marka marka ma wax dagaala gudaheeda ka dhacay ama banaankeeda intaad ka warqabto wax dagaala gudaheed ka dhacay ma jiraan banaankeeda meel oo la dhahaa oo maaragtay antonio iyo maaragtay galweyne intoo dhexeysa ooga yar maaragtay ku dagaalameen kadibna waa la ugu soo adkaaday waa lo waa lagu soo gudubay buula mareera kusoo galeen dhinaca hadda magaalada geedka buula mareer ayaa iskawada jiraan dhinacayaasha maaragtay koonfur galbeed iyo dhinaca heebta bari ayay iskuwada maqan yihiin waa tahay bal marka waxaad iiga warantaa ee xaalada guud ee ee magaalada waktigan ma degan tahay oo goobihii ganacsiga ma furan yihiin oo isu socodka dadka ma soo noqday tan iyo maanta lixdii saac ama laba iyo tobankii duhurnimo hadba sida loo yaqaano markii ay la wareegeen ciidamada amisom iyo kuwa dowladda markii arrintaas aan kaga jawaabo warbin kooban aan koo siiyo horta magaalada hadda dadkii dhammaan weli guryaashooda ku wada jiraan ma soo bixin hadda ninka ugu horeeyey oo maaragtay oo magaalada wareegu soo aaday ani kamid ahay dadka qaarkiisa guryaashooda ku jiraan waayo marka hadda qaarna beeraha wada aadeen haddana waa isku imaanoyin waa soo wada bixirabaan magaalada hadda ma- ama nabadgelyadeeda boqolkiiba boqol waaye had step by step baa dadka maaragtay magaaladan soo wada galooyaan maaragtay hooshooda dib u bilaawi rabaan waayo dadka magaalada miyay ka barakaceen markii hore inta aysan soo gaarin dhinacyadan iswatay ciidamada ah magaalada meeldheerka ma aadin qaar guryaashooda isku reebeen kuwana beero beeroosoo aadeen marka hadda kuwii beero waa aadeen hadda waa soo laabta waa ima muuqdaan waan waa ujeedaa qaarna oo guryaasha kuwii ku jireen hadday soo wada behe soo Waay.
wada bohooyaan marka marka magaalada sidii jabigii oo maaragtay lixdii laba iyo tobankii iyo hadda siday tahay waa degan tahay waayo waxaad iiga warantaa marka ee dadka gudaha magaalada ku dhaqan ganacsigoodii ma furfureen oo ma isu socdaan mise ee weli dadku shaki ayay qabaan oo guryaha bese ku egyihiin iyo goobaha kale sidaad sheegtay beerahooda ay ka mid yihiin dadka qaarkooda maaragtay ugudigiin yaal waay kuwana maaragtay geesiyaala iskala yihiin moogsantii dhidhanka waa tahay waayo Ya, marka dadka qaar dadka qaar- dadka qaarkiis oo maaragtay oo haliyey geesiyaal ay yihiin ganacsiga waa furteen kuwa oo naf la-aari waa iska jiraan oo maaragtay casri ay iskaaga jirto wax hadda boob iyo dha iyo iyo magaalada oo qof laga dilay iyo waxyaalaas weli ma arkin mana la kulmin magaalada sideedu hantideeda sideeda u taalaa dadkiina qaar dukaamadu waa fureen kuwa kalena inay oo maaragtay furaan iyo saacadaa dhow aan ku rajaynaynaa waa tahay kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dadka ku dhaqan degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hooseo dhowaan saaka ay dowladda ciidamadeeda iyo kuwa amisom la wareegeen khadka telefoonka ee xaaladda degmadaasi ayuuna iiga warramayay